bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan khayaartan dhegeysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xillidan oo kale aad kala socotaa reediyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha oo ay sabtiga soo geliso waa saddex iyo labaatanka januari sanadka labada kun iyo todobiyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka shabeellaha hoose oo faahfaahin ka bixiyey dagaallo ka dhacay qeybo ka mid ah degmada afgooye ee gobolkaasi iyadoo ciidamada xoogga ay jab xoogan u geysteen dhagarqabayaal ka tirsan maleeshiyada argixisada al-shabaab oo weerar kusoo qaaday degmada afgooye waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan maalinka maamulka gobolka shabeellaha hoose oo arrinkaasi faahfaahinaya ismarkaana ka hadli doona khasaarihii ka dhashay weerarkaasi ama duulaanka ay maleeshiyada al-shabaabku doonayeen inay dadka shacabka iyo qeybo ka mid a ciidankaba ku waxyeelaya ha yeeshee ciidamadu ay ka hortageen arrinkaasina fashiliyeen waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan waalidiinta muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay magaalada jidda ee waddanka boqortooyada sacuudi carabiya oo codsanaya in arrinkaasi ay wax ka qabato dowladda soomaaliya kuwa uu sheegay in wiilkooda lagu dilay boqortooyada sacuudi carabiya islamarkaana uu ahaa muwaadin dalkaasi haystay dhalashada boqortooyada sacuudi carabiya ilaa iminkana loo diiday inay meydka wiilkooda haystaan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ah wiilka la dilay walaalkii oo caawa rediyo muqdisho la hadlaya oo arrinkaasi aan ka wareysanay waxaa kaloo barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan jaaliyadda waddanka sweden ku nool oo halkaa kusoo bandhigay kulan hidahay dhaqanka ah oo jaaliyado kala duwan ay ka qayb galeen iyadoo jaaliyadda soomaaliyeed waddankaasna ku nool iyo qeybo ka mid ah dalalka kale ee dariska laha waddanka sweden ay kasoo qayb galeen soomaali ku nool holland iyo norway kuwaasi oo kusoo bandhigay hidahay dhaqankeena soomaaliya sidoo kale waxaa barnaamijka u maqli doontaan mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka oo deeq daawaa gaarsiiyey degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halka uu tuulooyin hoostaga uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka ama daawac caloolaha loo yaqaano maamulka degmada oo arrinkaasi ka hadlay ismarkaana ka mahadcelinaya barnaamijka idinku haynaa waxaa kaloo barnaamijka u maqli doontaan agaasimaha waaxda daweynta iyo qalabeynta oo isna ka hadlaya kaalmadaasi ay gaarsiiyeen dadka tabaaleysan ee uu soo ritay cudurka ama xanuunka shubanbiyuudka waxaa kaloo barnaamijka dhegeystayaal caawa aad ku maqli doontaan haddii allah uu dili karaani noqdo maamulka gobolka bari oo kulan la qaatay ganacsatada gobolkaasi kuwa oo ka cabanayay lacago been abuura oo magaaladaasi soo gashay taa oo sababtay in sicir bararka uu ama sarifka lacagaha qalaad uu sarokac ku yimaado amar uu soo saaray maamulka gobolka bari oo ku aadan in sicirka qiimo ay soo saareen aan kor loo dhaafin karin ee barnaamijka idinku haynaa oo aad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa farsamadii waa maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macali xasan waayidkan waa idinla socodsiinayaa kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta
ubnayohow guntadae dheergaratadaho xubnayahow ninga caliyo gayigoodu jecelyo gama xubnaha diidee dadkoodii angabino xubnayahow garaad xume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca u afaysto xubnayahow guntadae xilka guud ka saaro xubnayahow guntadae dhergaratadaaho xubnayahow ninga caliyo gayigoodu jecelyo
gama xubna hadiide dadkoodii angabino xubnayahow garaadhume geeridooda jeceliyo xubnayahow gumaysigu gumca u afaysto badeniyo gocashadu ma madhate ubabadeniyo gocashadu ma madhate ira gaara siiyo gediga hayaaka odaha ka sii gura
waa hagaar dhegeystayaal heeskaasi qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bogi doontaan haddii alla uu diri karaali noqdo ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa ka hortagay weerar maleeshiyada argixisada al-shabaab ay ku soo qaadeen degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalada halkaasi ka dhacay iyo jabka loo geystay maleeshiyaadka al-shabaab habeere shantii galabnimo ayay nimankii nabaddiidka ahaa ay soo weerareen bar control oo ciidamada ammaanka ay u yaalay xaafadda la yidhaahdo bulofolio runtii dagaal kooban ayaa meesha ka dhacay nabaddiidkana waa la jiriyey ciidankii iyo shacabka degmada iyo maamulkoodana way guuleysteen alxamdulilah degmadana hadda aad aad ay u degan tahay
gudoomiye khasaaraha aada la socotaan ilaa iminka intuu gaarsiisan yahay runtii hadda waxaan haynaa annaga xogta weli ma dhamaystirna maadaama dagaalku xilli uu galabgaabadkii uu dhacay wixii dib kasoo ziyaaday dib aan kasoo sheegi doonaa laakiin nabaddiidka xaggooda laba qof aa dhimashaa iyo lix qof oo dhaawaca hadda waa haynaa xogtaan hadda haynaa ugu dambeysa dhinaca ciidanka ammaankana hal askari ayaa ka dhaawacay waxaa la sheegay in laba mar maleeshiyaadka al-shabaab magaalada ay soo weerareen arrintaa maxaa ka jira
maleeshiyaadka shabaabka saddex jeer ayay soo weerareen laba saddexda jeerna waa lagu jebiyey raacii koowaad waxay isku dayeen in difaacaas ay soo gudbaan waa la jebiyey raac labada yimid oo xoojinaa ayaga xaggooda ka yimid runtii maqrigii iyo dhibaatadii ayaga ay la doonayeen shacabka degmada iyo maamulkiisaba iyo dowladda soomaaliyeedba ilaahay ayaguu ku celiyey wayna jabeen ayagoo dulaysan unbaynu meeshaas ka laaban doonaan haddii alla idmo insha allah waa tahay caawa xaaladda magaalada waa sidee gudoomiye magaalada ammaankeedu waa boqol kiiba boqol xaaladeedana way degan tahay ciidanka iyo shacabka iyo maamulka iyo dowladda soomaaliyeedna way guulaysteen nabaddiidka waa markii labaad hadda muddo laba isbuuc gudahooda ay degmada soo weeraraan markii horena meeduudkoodii iyo hubkoodii ay meesha uga carareen waa tii shacabka soomaaliyeed aan usoo bandhignay markii labaad haddana waa ayagii saddex jeer soo weeraray bar control ayaa lagu jibiyey oo ayagii meeduudkooda iyo dhaawacyadooda la cararay marka waxaan u sheegayaa shacabka degmada iyo inay diiranaan ay muujiyaan oo hay-adaha amniga iyo dowladoodaba ay ku kalsoonaadaan ammaankoodana waa sugan yahay insha allah gudoomiye laakiin sidaan ognahay magaalada dhowr mar ayay al-shabaab soo weerareen ka maamul ahaan iyo ciidamada amnigu maxaa qorshe ee ku wajahan si looga hortago weeraradaasi loo dejin layahay
runtii waxaad ka horeysaa lalo wadanka xilli doorashaa ujiraa caasimada amnigeeda ayay aad dowladda u adkeynaysaa iyo nawaaxigeedaba magaalada afgooyana waa meel ka mid ah runtii waxaa la dhihi karaa meelaha ugu dhow dhow caasimada oo wixii afgooy laga sameeya waxay u dhigmaan in muqdisho laga sameeyey oo kale ciidamadana dadaal xoog badan bay wadaan oo amniga degmada iyo shacabkaba runtii lagu sugaayo iyo kuwa saaxiibada amisom intaba iskaashi weyn oo runtii ciidanka iyo amnigii iyo shacabka iyo saaxiibada amisom ay wadaan baa jira insha allahu tacaala waxaan aada ugu dadaali doonaa soona noqodka faraha badan ee shabaab inaysan u sahlin in degmadaasi shacabkiisa ay dhibaateeyaan waa tahay dhinaca kale guddoomiye maanta waxaad gaarteen adig iyo mas-uuliyiin aad hogaaminaysay ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose bal ujeedka safarkaas inooga waran
runtii degmada baraawe anna waxaan soo gaarnay xilli subaxnimo oo runtii shan saca subaxnimo ayaan soo gaarnay aniga wafdi aan hogaaminayaba ulajeedada ugu weyn ee degmada aan u nimid waxay tahay inaan maaragtay maadaama caasimadii koonfur galbeed ay tahay sanadkan laba labada kun todobiyo tobankana la rabo dowladda koonfur galbeed guud ahaan inay soo degto magaaladan waa caasimada baraawe in dhinaca horumarinta mashaariicda horumarinta degmada la ballaariyo oo waxaan u nimid in elboorkii aan rabno insha allahu tacaala in mar dhow la dhagax dhigo xaaladihii maalihii elboorkii amni ahaan la xaqiijiyo waxaan kaloo u nimid inuu barnaamij oo isdhexgalka bulshada ka hadlaya oo saddex laba degmada hore oo gobolkana lagu soo qabtay oo saddex jeer isagoo heer gobola iyo isagoo heer degma degmada afgooye oo la weyn intaba laga soo fuliyey inaan degmada baraawo ayadana laga fuliyo oo barnaamijkaas oo loola jeedo in bulshadu ay iska wareysato danaheeda iyo siday gacmahaas ku qabsan lahaayeen oo dalkooda iyo deegaankooda ay dib ugu dhisan lahaayeen waxyaabaha yaryar u diidaya inay gacmahaas qabsadaanna loogaha qabtiri lahaa looga waxygelin lahaa
aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayuu ahaa oo la hadlay radio muqdisho isla markaana faahfaahin ka bixiyey weeraro isku day maleeshiyada al-shabaab ay kusoo qaadeen qeybo ka mid ah degmada afgooye oo goob ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka ha yeeshee ciidamada ammaanka iyo dowladda ay iska caabiyeen weerarkaasi islamarkaana ay ka hortageen iyagoo jab u geystay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday waa hagaag dhegeystayaal weli qaybihii hore barnaamijka dhacdooyinka ayaan ku guda jirnay maamul mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa deeq dawaa gaarsiiyey degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halka uu tuulooyin hoostaga degmada uu ka dilaacay cudurka shuwan biyuudka gudoomiyaha degmada balcad ayaa arrinkaasi marka hore ka mahad celiyey inkastoo waa idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha ha yeeshee agaasimaha waaxda daweynta iyo qalabeynta cabdirasaaq yuusuf axmed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa deeqda daawada ku wareejiyay maamulka degmada balacad isagoo sheegay in daawadaas ay ugu talagaleen wax lagu qabto dadka uu soo ritay cudurka shiwanbiyoodka oo inta la ogyahay ay kordhaafayaan lixdan iyo sagaal qof aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan maamulka degmada balacad xildhibaan xasan dheere oo ah xildhibaan maamulka goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada iskuduwaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee gobolka shabeellada dhexe maanta waxaan soo booqannay magaalada balcad waxaan indhaheenna ku soo aragnay xaaladda shuwanbiyoodka ee jirta waxaana la soo gaarnay gurmad yar oo oo la socda qiimeynta iyo kuurgelidda xaaladda cudurka inta uu gaarsiisan yahay inaan ogaano waxaanu keennay halkan faleebooyin yar oo loogu talagalay si loola tacaalo bilowga ama maxaa la dhahaaye gurmadka ugu horeeya ee wasaaradda ee balcad cudurdilaacan ma ku koobna magaaladan keliya oo waa ka warqabtaan wuxuu ka jiray magaalooyin badan oo gobollada soomaaliya waxaan tagnay isbuucyadii lasoo dhaafay gobollada baay iyo hiiraan iyo shabeellada hoose balcad cilada ugu weyn iyo mushkiladda ugu weyn ee ka jirta waxaa weeye biyola'aan baahsan biyola'aantaas oo keenta dadku inay cabaan haraadiga webiga oo guray halkaasoo aan tuhunsannahay inuu yahay meesha ama uu ka soo unkumay infectionka khaasatan waxaana loo sheegay in afar tuulo markaanu bukaanada waraysanna ay la soo ildhaceen waxa daawada aan keennay waxay wax u taraysaa dadka shubanka uu soo ritay ee awood u helay inay halkan soo gaaraan laakiin cudurku wuxuu ka jiraa tuulooyinka meesha gurmadka u baahanna waa tuulooyinka waxa aan abiil u direennaa cid kasta oo oo gurmad deg deg ah la gaari karta maxaa la dhahay tuulooyinka oo biyo geyn karta nadiif ah fayadhowrka caafimaad ka shaqayn karta ka hortagga ayaa boqolkiiba boqol ka fiican maxaa la dhahay daaweynta waxaa la dhahaa alwiqaayatu khayrun min alcilaaj abiilkeenna waxa weeye inaan maanta aanu aanu maxaa la dhahaayey gurmadkaas fidinno aanu gaarsiino insha allahu tacaala waa ku faraxsanahay guddoomiye maanta inaan imaano balcad oo aan hawsheen waxay isugu jirtay inaan u kuurgalno xaaladda shuunbiyodka ee balcadee warbixinteedana soo gaaraysay maalmahaan waxaan keennay gurmadka ugu horreeyey oo aan la soo gaaraynay bukaanada uu soo ritay shuunbiyodka ilaa laba boqol oo faleebo waxaan kaloo qiimaynaynay xaaladda shuunbiyodka heerka uu gaarsiisan yahay meesha uu ka imaanaya infectionka iyo sidaan isugu duwi lahayn gargaarka aan abaabulaynay waayadan sidaa la socotaan shubanbiyoodka wuxuu hadda cudur dilaacan uu ku faafay gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya alarmiga iyo qayladhaanta balcad maalmahan ayay runtii nugusoo nagu soo baxday waxaa inoosoo inoo soo baxday cilladda ugu weyn inay tahay dadka oo cababiyo wasakhaysan oo aanan ka imaanay tuulooyin ilaa afar ah oo aysan ka jirin biyo nadiif ah ceel uusan ka jirin waxaa hadda alxamdulilaahi lixdan iyo sagaalkiisaana loo sheegay ilaa siddeed iyo tobankii bishii inay imaadeen dhimashadu waa labo alxamdulilaah laakiin waxaa naxdinta leh waxaa weeye in afartan iyo labo qof oo dad waaweyn ah uu cudurka soo ridanayo markii dadka cudurku dadka waaweyn soo ridanayaan khatarta shuban biyudku way ka badan tahay waxaan diraynaa abiil ah qof kasta oo soomaali ah iyo dadka dad balcad degan in gurmadka laga bilaabo ka hortegidda oo nadaafadda iyo fayadhowrka daaweynta ceelasha iyo uhelidda dadka inay helaan biyo nadiif ah oo ay biyo nadiifa cabaan oo ay maxaa la dhahaaye qayladhaanta maantaba laga bilaabo labada tuulee ugu daran hadda waxaa u socda tiim shaqaalaha caafimaadka wasaaradda ka tirsan iyo hay-adaha caafimaadka oliskudubarida oo qiimeyn kusoo samayn doono iskuna dayi doono inay daaweeyaan goobaha uu ka imaanaya infectionka si loo hakiyo cudurka lixdan iyo sagaalka la keenay xarumaha caafimaadka waa la daaweyn karaa waa la cilaajin karaa laakiin cudurka meesha uu ka imaanaya in lagu hakiyo oo tuulooyinka ayaa asalka ah marka wacyigelintaas iyo gurmadkaas yarkaa wasaaradda uu idinla soo gaartay iskuduwaha caafimaadka ee gobolka shabeellada dhexe iyo tiimkiisa aad baan ugu mahadcelinayaa laba xag gurmadka iyo xagga xogta caafimaadka ee asalka ah ee ayna soo siinayeen xogteenna waa mid ka imaanaysa iskuduwaha iyo xog ururyaha caafimaadka si uusan kaysna inoogaga dhumin inoogagana baaqanin maxaa la dhahay kaysas aan jirin oo been abuurana na loogu sheegin ayuu ahaa booqashadeenna imaatinkeenna halkan alxamdulilah warbixinna waxaan ka dhegaysanay qaybo badan oo ka duwan oo kala duwan oo bulshada markaan waxay u baahan tahay gurmad waxaa waaye waa xaalad emergency ah inuu qof kasta wax ku darsado cudur waaye shuunbiyood waaye emergency waaye cid kasta oo wax haysa inay keento markii cudurku dadku kusoo dhaca ciddii faleebe iyo o ars iyo rasamool iyo u keeni lahayd ciddii ka qayb qaadan lahayd biyodhaamin iyo nadaafad iyo maxaa la dhahay jiirogaamin iyo colonisation iyo watertab iyo ciddii dadka u fidin lahayd gurmad kaloo nadaafad iyo wacyigelinba in la iskaashado hay-adaha caafimaadka ee balcad iyo shabeellada dhex jooga ay isku xirnaadaan annagana waxaan samayn doonnaa insha allahu tacaala gurmud iyo qayladhaan intaan ka ballaaran war helaa tala hela markaa macluumaadkan maanta helnay waxaan kula laaban doonnaa muqdisheen insha allahu tacaala gurmud intaan ka ballaaran maadaama uu hadda keen assessmenti ahaa intii aan la soo gaarnayna ay aan lahayn la gaara bukaanada jiifo inta kuma ekaan doonta insha allahu tacaala
wuxuu ahaa agaasimaha waaxda dhoweynta iyo qalabeynta ee wasaaradda caafimaadka cabdirasaaq yuusuf axmed oo sharaxaad kooban ka bixinayay socdaalka ay ku tageen degmada malcad iyo kaalmada daawo ay gaarsiiyeen maamulka degmadaasi malcad oo iyana kaalmadaasi la wareegay gudoomiyaha degmada malcad maxamuud maxamed saney oo la hadlay reediya muqdisho ayaa isna wasaaradda caafimaadka uga mahad celiyey daawooyinka ay soo gaarsiiyeen bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aada iyo aada horta waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka hadday heer goboltahay iyo hadday heer qarantaaba gurmadka ay noo soo fadiyeen sida deg dega ay ugu soo jawaabeen baahida aan u sheeganay ay qaylalaanteena ugu soo jawaaben marka hores waa ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinaynaa bahda caafimaadka oo doctor maxamuud shirosuuna maanta kormeer ah bal qaylidan asagana in uu nala qaybsado oo kasoo warbixin sida ugu soo helo isagana noogu yimid isagana waa u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa hay-adda bisha cas ee qadar ee dhiig joojinta noo aheeday ee inta dhibaatadan ay socotay oo nagu dhex jirto doctor moomin iyo tiimkiisa iyo dhammaan kalkaalayaasha caafimaadka ee xaruntan caafimaad ee qadar bishaas qadar mahadcelin ka dambo waxaan leenahay waa wax diiniyan ah oo waajiba in loo gurmado dadka dhibaatada haysato haddii mas-uuliin nahay iyo haddaan nahay shacab inaan isugu kaashanno xilliga hadda lagu jiro waxaa moodaa in uu xilli roobaadka uu aada u fog yahay annaga sida aan ka baranay sisnaska soomaaliya haddana ay bilaabatay dhibaatadii hadda la taagan yahay marka waxay u baahan tahay in si aada iyo aada loogu tabaabusheyso loogu taxadiro waxaan lena horta marka ugu horeysa ilaahay ha naga rafaco oo ha naga qaado cudurka iyo abaartaba laakiin waxay u baahan tahay markaan aan sameyno qaymeyn xaaladda hadda socoto waxaa ognahay wadankeenna meelaha ugu khayrka badan aheyd gobolkan shabeellada dhexe iyo maconaha gobolladan ku hareereysan meelaha loo soo oon baxo oo abaaraha meelaha kale marka dadku soo qabtaan iyo dunyadaba meesha loosoo cararay aheeday haddana waxay joogtaa inay biila-aan dhibaata ugu haysato webigiioo naga guray ceelashiioo biyo yaraynayo xilliga oo xilli aan gaaban ahayn masaafo gaaban ahayn inta roobka aan ku sugayno marka waxay u baahan tahay qaylidhaan nuucyo badan leh qaylidhaan caafimaady u baahan tahay waxay u baahan tahay qaylidhaan cunnay u baahan tahay waxay u baahan tahay qaylidhaan wacyigelin dadka sida ay uga taageeran lahaayeen cuduradan salista iyo dhibaatada ka dhalanayso iyo yarada ka dhalanayso in loo sameeyo gurmad iyo wacyigelin loo sameeyo dadka biyihii wasaqda ay cabayaan musqulihii iyo wixii wax wal kusoo dilaacayaan biyahaas dhibaataday jermiska ka dhashayna wuxuu keenaa dhibaatada hadda waxaan dareenkeeda qabaa in uu ka dugan yahay shuban biyood waxa hadda socda inuu ka dugan dareen noocaasa qabaa inkastoo aniga shaybaar iyo aan la xiriirin haddana waxaan markaan fiiriyo dadka waaweyn oo cudurka soo ridanayo iyo baaxadda uu leeyahay xooliga tuulooyinka uu ku faafayo waa igala dugan yahay shuban caloole waa igala dugan yahay marka waxaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in ay si hoose ula xiriirto bal waxay cudurkan ay warbixina kasoo ka keenaan annaga markaan degmo iyo heer gobolnahana dhawaqayna waa gaaban dhawaq dheer in ay ku gaarsiiyaan hay-adihii wax ka qaba lahay hadday yihiin heer qaran iyo hadday yihiin heer gobol iyo hadday yihiin xataa international community in la gaarsiiyo qayladhaanta ummadda dhibaatada haysato waxaan annaga tabar dhaafi weynay in aan uun hadalno iyo waxyaaba yareerka xataa waxaan gaarnay in ay meeshaan xaruntan caafimaad xarun garab taallo oo culeyska ka dejisa waa awood weyne waan heli weynay marka wasaaradda caafimaadka waxaan uga fadhinaa oon ka sugaynaa in ay meel xataa gudaheeda waynugu wada filiyahan dhismaha sidii muxuu ahay hadda aan haysano in ay teendhooyin iyo waxyaaba muxuu ahay degdega xaalad degdega in aan ka dhex samaysano ilaahay nagu badiyay haddii waxay sii bataan qolalka ma deeqi karaan degmada balcad waa degmad aada u baaxad weyn oo siddeetan iyo afar tuulo in ka badan ayaa hoos timaada degmada balcad hoos timaada marka meel kastaba mugu tegi karno dadkii naftida waxay u baahan yihiin in lagu wacyigeliyo in ay soo tiigsadaan goobta caafimaad markay la arkaan cudurkan ay arkaan iyo shubankan markuu kusoo kordho si degdega ay usoo micsadaan laakiin hadday inta yimaadiin haddana shamiindada meel seexiye mal hadii la yidhaah dadka caloolxuma qabana aa imaanayso marka waxaa aada iyo aada u rajaynaynaa iskuduwaha gobolkana waa kulli waa maqlayaa waxaan dareemaa in hadda ka hor mar sariiro noola keeno ooay jiraan jiraan gobolka jiraan in uu sidii nagu soo gaarsii lahay si aan u kaalmaysano uu naga caawiyo waa mahadsantihiin adeer maxamuud shiro oo qabiir caafimaadna inuu labado kalmood ka yidhaaho waa codsanaynaa iyo waxyaaba u arkay bukaanaha iyo dhibaatada ka jirtana inuu soo kor istaago nafteeda waa codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aada iyo aada u mahadsan yahay gudoomiyaha degmada balcad ayuu kaasi ahaa oo isna ka mahad celiyey deeqda daawada ee halkaasi lasoo gaarsiiyey shantii bishan ayaa dalka boqortooyada sacuudi arabiya gaaraan magaalada jidda waxaa lagu dilay muwaadin soomaaliyeed haddaba ehelada muwaadinka la dilay waxay codsadeen in dowladda soomaaliya ay wax ka qabato arrinkaasi oo wasaaradda arrimaha dibaddu ay xiriir la yeelato dhigeeda dalka boqortooyada sacuudi arabiya si ay u helaan meydka muwaadinka soomaaliyeed ee halkaasi lagu dilay oo ay aas u samaystaan cubeyd sayid cali oo la dhashay xamaado samow sayid maxamed oo ah marxuumka lagu dilay dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa cubeyd waxa uu reeri muqdisho uga warbixiyey sida falkaasi uu dhacay bismillahi raxmaan raxiim inaa lilah wa inaa ilay raajicuun marka hore waad salaamantihiin idaacadda raadi muqdisho aada iyo aada macadsantihiin no marka haddaan kaaga hadlo walaalkeyga ee la yidhaahdo xamaada samow marxuumka waxaa la dilay bishii shanaad ee janaayo subaxnimo labaiyo toban saac iyadoo subaxay tahay no marxuumka masaajidkuu ka yimid markuu damcay inuu gurigiisa uu galo waxaa soo hor istaagay nin nin dhar caadia wato niman dhar cad ah sidii la sheegayay kolley ninkii wuxuu yidhi warniyow istaagu yidhi wuxuu yidhi maxaa iga rabtaa maya istaagu yidhi bastoolada uula soo baxay cunugii waa cunug iska yar wuu aamini waayo wuu ka orday cunugii mar alle markuu orday askarigii ma aqaan inuu askari yahayo in kale xabaduu ku dhuftay dhabarka dambe xabaduu u dhuftay dhabarka dambe xabaduu u dhuftay kadibna meesha markuu ku dhacay xabadihii la wada maqlay waa lasoo wada kacay meeshaa lasugu yimid isla goobta waxaa yimid marxuumka aabihiisa iyo hooyadii dhashay mar alle markuu arkay inuu wiilkiisa u meesha ku dhiig baxayo kii dilay uu kortaagan yahay uu weydiistay wuxuu yidhi warniyo wiilkeygu waa ninkaani aan badbaadiyo ambalaasiyo aan u waco waa laga diiday waxaa la yidhi mar dambe haddaad ereygan iyo iyo iyo iyo ambalas iyo ama haddaad isku daydo inaad wiilkan agtiisa u soo dhawaatid adaa u maqan kadib waxaa dhacday inuu mar labaad haddana isku dayo mar laba mar saddexaad isku dayay isagii xataa la jirdilay marka cunugii laba saac labaiyo toban saac ilaa iyo saddex saaci bar meeshuu yaalay cunuga waxay muuqataa in manaha oo sidaas uu ku dhiig baxay uu u dhintay dhiig bax ilan saddex saacadood iyo bar haddii oon oon xa- xabad waaba taqaana een lagugu dhufto een meeshii dhiig bax iyo waxa iyo uu imaanay ee sida aad Wallaahi.
sheegtay ee marxuumka kula dhashay ee shantii bishan janaay aynu ku jirno lagu dilay boqortooyada sacuudiga ee isagu wadanka sharci miyuu haystay mase sharci dare ayuu ku joogay sharciga uu haysto waa muwaadin labaad mafahamta waa ninka meeshuu ku dhashtay unuga yar ee waa unug awaal iska iskool uu dhiganayo habeenkii ee, maalintii subaxdii iskool uu dhiganayo galabtiina ee aabbihiisa oo xanuunsan uu gaari uu leeyahay oo iskurigo uu leeyahay meesha ugu shaqeynaya ma fahamtay marka unuga een, ah, waa unug iska yar oo meesha uu uu aabbihiisa ku kaalmay waa nin muwaadin ah muwaadin ee falka dhacdada ah ee waalidkiisna kusoo gaaray markii wiilkiisu dhigbaxayo ayna u diideen ee raggii falka geystay iyagu ma ciidanka boqortooyada sacuudiga ayay ka tirsan yihiin amniga ma la ogaaday waxa ay yihiin iyagu miyo maya maya een sababtoo ah ilaa iyo iyo iyo iyo ilan ciidanka amniga haddii een wax wax gaarsiin lahaayeen ninkan wax dareysa ma wadan ma naqaano wuxuu yahay nin waa nin bistoolad ku dhuftay ee waxaana la yidhi ilaa iyo hadda ee, ninka falkaas geystay waa xiran yahay keliya aan maqalnay een ah, cunugiina meydkiisa ilaa iyo haddeer een ah, m- meel uu ku jiro annaga ma naqaano in nala tuso een shantii bisha ilaa iyo iyo iyo up to now wuu meel uu ku jiro talaaja uu ku jiraa mabaddaa lagu tuuray ilaa iyo hadda ma naqaano meel uu yaalo eh, meydka cunuga askarigana inuu askari uu yahay iyo in kale ilaa iyo hadda lama caddeyn karo waa xiran yahay keliya aan banaankan ka maqalnay ee xiriiro kala duwan ee mala samayseen ee safaaradda soomaaliya ee boqortooyada sacuudiga iyo madaxda ee qaarkood ee kuwa ciidanka iyo si aad u heshaan ee meedka wiilka walaalkiin ah ee halkaa lagu dilay
haa safaaradda soomaaliya een, een, ma ahan ee safa- qunsuliyadda soomaaliya ee jidda iyadaan la xiriirnay waxay tiri kiiska anaa la wareegaya anaa een, arrintaas wax ka qabanay ilaa iyo iminka waxa ay anaa jawaab ah ayna soo siisa mala mar marka anaga meesha ugu dhow anaga aan tagi karno waxay ahayd meesha la yidhaahdo een, isbitaalku yaalay een, mahajarka isbitaalkan ku noqonayna waxaa la yidhi een, weli amar umaayo meydkin waa yeela ha yidhi meydka aa nala tuso ee aan fasaxna uma uma qabno inaan meydka idin tusno ama aan idin siino safaaradii aan ku laabana waxaa yidhi warniyow meydkaas ee, ma ma xataa soomaaliya ha loo gudbiyo meydka laga diro ama haddii oo haddii kale meydka ana- hanala siiyo intaan ku duuganayna ilaa iyo hadda wax safaarada iyo wax oo micnaha oo oo- oo- oo qoladan oo dawladda qaabilsan ilaa iyo hadda noo yimideen ma laha ama warbixinna siiyeen ee sababta ee inaa meedka aasataan ee loo diidan yahay ma ogaateen oo wallaahi niyo isbitaalka wallaahi u haysta.
hadda waxaan waxaan sheegan aan ma ma ma ilaahi hadda waa anaga ama kaageena la noqotay hataa micnaha qofka criminal hadduu geysto dembi weyn hadduu geysto xabad lagu dhufto waa in la badbaadiyaa marka ugu horeysa laakiin nin laba saa toban iyo laba saa xabad lagu dhuftay ee saddex saa iyo bar meesha laga qaaday oo ambalaas loo diiday oo ciddii oo quseysay oo waalidkii ahay loo diiday inay arkaan hataa loo diiday ma naqaano cunuga waxay ku haystaan waana safaaradii wax waa qaban weysay qunsuliyaddaa loo tagay wax waa ka qaban weysay ilaa iyo hadda meedkiin waa iska haystaan ma naqaano badda may ku tuureen meela meelay geyen ilaa iyo hadda ma naqaano anaga ee sababta markii hore ay ku diideen isbitaalka loo qaado maxay ahayd iyana warniyo ma garanayno waa waxay dhaheen annaga saraakiilaan sugaynaa ka- wax saraakiilaa meesha timid wixii oon een- een amniga qaabilsanaa meesha isugu wada yimideen waana u sheegnay meedka kolley waxay yidhahdeen mahajarkaan geynayna isbitaalkaan geynayna isbitaalkaan ugu daba tagnay waxay dhaheen annagaa jawaab idin soo siinayna waa baarayna shanta ilaa iyo iyo maanta saddex iyo labaatan ay tahay wax jawaabay kama hayno safaaradiina nooma imaan een kuwa amnigana nooma imaanin iyo cidda ku khusaysa wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga ee marxuumka allah u naxariistee sidaa sheegtay wuxuu haystay dhalashada waddankaasi ee sidoo kalena ilaa iminka ee waa lidin diiday inaa ee aasataan ee xiriiro ma la samayseen ee dowladda mas-uuliyiinteeda si arrinkaasi wax looga qabto maya maya dawladda soomaaliya ilaa iyo hadda waa ma u tagin een, ah, been lama sheegaya ma u tagin laakiin haddeer ayaan rabnaa in wasaaradda arrimaha dibadda een, in warqad aan u qorno hadda aan jecelnahay haddii ilaahay in fariinta aan u gudbinayo een, ee, dowladda soomaaliyeed anaha waxaan aad iyo aad anaga aan ugu dhibanahay een, boqortooyada sacuudiga aan anaha waa meeshii oo oo cadaaladda laga tirsanayay waa meeshii een, xarameynka ah u fahamta marka dowladda soomaaliyeed een, madaxweynaha ee, jamhuuriyadda soomaaliyeed xasan sheekh iyo gudoomiyaha baarlamaanka een, jawaari iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan eh, gudaha sacuudi arabiya gaar ahaan jidda in ay arrintaas wax nagala qabtaan dulmiga nagu hayaan dadkaas iyo dulmiga kale oo dadka dad badan oo muwaadiniin soomaaliya ee ee lagu hayo mafahanta in arrintaas ay ay ay- ay dowladda soomaaliyeed ay ay wax nagala qabto taasaan codsana
jaalidaha ku nool waddanka sweden waxa ay dhowaan soo bandhigeen markaanay qabteen kulan lagu soo bandhigayay dhaqamada kala duwan ee jaalidaha halkaasi ku nool soomaali ka qayb gashay kulankaasi waxayna halkaasi kusoo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka soomaalida lagu yaqaana gudoomiyaha jaaliyadda xamar iyo xamarday ee wadanka sweden nasro xasan cali oo la hadashay radio muqdisho ayaa arrimahaas iyo arrimo kale iga warantay ana ururkaas horta waxaa ahay urur wax badan lasoo cilaaminayo ahay een midi kale waxaa isugu imaanayay jaaliyado badan aa isugu imaanaya gobolada ka imaanaya hadday tahay norweyne iyo dermarki iyo sweden oo anakana xubin aan ka ahaynay haddii aan nahay jaaliyada een xamar iyo xamardeye een sweden een marka waxa ahaa waxaa laga hadlayay oo halkaas lasoo bandhigayo jaaliyaasi ay soo bandhigayeen dhaqankii soomaaliyeed si uusan u dhumin een dhalinyarada iyo muxuu ahaay sida dadka waayeelada ee waqtigeeda hore waxay qaban jireen in laysu xasuusiyo kulley waxay ahayd dhaqankeena si aan meesha ugu muujino een annaga haddii aan soomaalina haddii aan wadanka soo tagna xataa dhaqankeena inaan muujino oo ku qasbananay taasaa meesha isugu tagna ururadana isugu imaadeen iyo afkii soomaaliga ahaa isagana oo ilmaha wadanka jooga kasii dhumaayo oo lees xasuusinayo
marka ee jaaliyadda soomaalida halkaa ka qayb gashay waxyaabaha ay kusoo bandhigeen ee aada noo sheegi karto maxaa ka mid ah
Een, waa la- waxaa lagu soo bandhigay een, muxuu ahay sidii dhaqankii xeerooyinkii kurbanihii een, wallaahi waxyaabo badan oo dadka xiiso gelinaayo dadka qaarkiisna wallaahi wayba ku faraxsanaayen sida anigoo kaleeto markaas aniga gobolka lagu dhigayo waxa waa ka fogaa safar aan u aado meesha lagu dhigaayo maadaama aan een, jaaliyadda sweden ee xamar iyo xamardeye aan ahay oo mid aan ka ahay in halkaas aan tago oo laygana cashuumay shirkaas ee yaa kale oo ka qayb galay oo aada xusi kartaa wallaahi dad badanaa ka qayb gala hadda ana kolley meesha hal iyo laba wax ma kama kama hadda dadka halkaas jooga iyo dadka halkaan jooga kolley way kala waxa badan yihiin kolley dad gaarida meeshaan lagu furan yihiin iyo dad muxuu ahay wadamo kale ka kala imaaday ahaayeen soomaali weyn baa isugu timaaday kolley soomaali kuma kala reebaneen meesha waxa lagu dhigaan waxay ahayd gobolka een, catherine holland anaka maadaama magaaladeyna ay magaaladeyna muxuu ahay ay magaalo weyn tahay gobolka aan aasanin wuxuu ahay gobol yar oo magaaladeyna xukunto u ahay kale ee ka qayb galay ee jaalidaha kala duwanaa ee halkaa ayaan wax kusoo bandhigay ee soomaalida marka loo eego waxyaabaha ay soo bandhigeen dadku maxay ka yidhaahdeen wallaahi dadka badis kolley soomaalida meesha joogto wuu kuga faraxsanaa waa nin walba dhaqankiisa wuu ku farxayaa iyo afkooda soomaaliga ahay farxadda meeshaas maalinta tilo lama soo koobi karo xataa dad oo jaa- oo muxuu ahay ajnabi aa nagala qayb galay sida muxuu ahay swedishka iyo dad kale ayakana swe- een, hollandays oo ka imaada wadan kale ka imaado cadaan ah een, waa la badnaay afa- dad badanaan ku ahayna ma fahantay markaas wuxuuna kusoo dhamaaday si jawi wanaagsan oo kusoo dhamaaday annagana waxaan ahayna jaalida xamar iyo xamar dow ee jaalida laga cashuumay ee meeshaas aanu maadaama anaga wax xubin aan ka ahayna jaalidayaasha iswadan aanu ka horgashan sidaas awgeed aanu ugu qalgalnay
waxaa jirtay mashaariic kala duwan ee aad wadeen oo ay ka mid tahay ceelqodis iyo hirgelinta goobo waxbarasho oo ay u dambeysay xarun waxbarasho oo aad ka hirgeliseen magaalada muqdisho oo aad ugu talagasheen caruurta agoonta ah qorshihiina halkuu marayaa iminka wallaahi qorsheena hadda banaal fiicana maraayo insha allah wax xal hadda waxaan raadinaynaa si oo noola caawila noogala caawila halkaas een sida dadka masaakiinta haddeertaan u baahan in gargaar la gaarsiiyo een wiigan adiga hadda bishan labaatan iyo sideedeeda insha allah dad dhibaateysan wax soo gaarsiin doonaa waanan ogaa doontiin sidiis aan wax meesha aan wax noo maraayan hadda ugu qabanayno dadkaas walaalahayna dhibaateysan si aan wax ula qaybsanayn
waxaa ii sheegtay in dhowaan ay jireen ceelal aad ka hirgelinayseen meelo ka baxsan gobolka banaadir oo ka mid ah gobolada baay iyo shabeellaha dhexe arrinkaasi intuu ku dambeeyey waa labada iyadana ceelkaasna waa la qodayaa hadda ceelka mid uu qoditaana ku socdo midka kalena waa la bilaabi doonaa insha allah haddina hor dhaca ma rabo wixii markay soo hagaagaana waa in laga hadlaa
ganacsatada gobolka bari ee puntland waxaay ka cabanayeen sicir barar dhanka sarifka lacagaha qalaad ku yimid taa oo ka dambeysay lacago been abuura oo ay sheegeen magaalada la soo geliyey hayeeshee kulan maantay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa ay isku afgarteen iyaga iyo maamulka gobolkaasiba in sarifka lacagaha qalaad loo sameeyo qoonda go-aan ismarkaana aan sare loo qaadi karin si sicir barar aysan ugu dhalan saameyn ugu yeelan dadka halkaasi ku dhaqana gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacees dhado oo ka hadlaya kulankaasi ayaa waxa uu sheegay inay soo saareen qondo ama jaangooyin ku aadan qaabka loo sarifayo lacagaha qalaada taasi oo ku aadan in haddii ay ka gudbaan waxyaabaha ay ka cabanayaan ganacsatada laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan haddii ay diidaan awaamiirta maamulka soo baxday inkastoo uu sheegay in kulankooda ay isku raaceen in qodobada ay soo jeediyeen ganacsataduna ay qaataan awaamiirtaasi
bismillaahi raxmaani raxiim wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka duqa magaalada saraakiisha amniga bahda saxaafadda ganacsatada muxuu ahay sarifley doolarka martida kaloo meesha nala jooga gabdhaha dhammaantiin waxaanu ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa weeye intaa duqa magaaladu sheegay iyo ganacsatada weeye arrintaaynu halka isugu nimi iyo inaynu dadka u waadex garayno waxaa ka jira iyo waxa muxuu ahaaye lagu heshiiyey ee sarifka lacagaha lagaga heshiiyey waxaanu nahay dowlad leh lacag shilin soomaali ah waxaa xaq nagu ah inaanu karaamayno inaanu ilaalinno lacagta dowladdu leedahay ee ummadda soomaaliyeed leedahay oo shilin soomaaliga ah waxaanu rabnaa sida aadanba sheegay in shilinku ka sarreeyo wax walba in shilinku ka qiimo bato in isticmaalkiisa la hirgeliyo ganacsatada shirkii afraad baan u malaynayaa oo hadda ka hor markii maanta laga saabo waa shirkii shanaad waxay soo jeediyeen dowladdu inay shilin soomaaligeeda qiimo geliso oo muxuu ahayde isaga ay cashuuraha ku qaado waanu ka yeelnay waxaanu qaadi jiray toddobaatan boqol kiiba oo doolarah soddon muxuu ahayde boqol kiiba oo shilin soomaaliya waxaanu ka dhignay lixdan afartan annagoo raacayna talada ay soo jeedisay ganacsatada jambarka shirkii aanu muxuu ahayde ku shiray oo raggii soo jeediyey ee qaybtooda halka ay fadhiyaan tala kasta oo muxuu ahayde shacabku soo jeediyo oo munaasib ku ah waa qaadanaynaa sidaanu taaba u qaadanay maanta waxaa go-aan lagu gaaray shalay dukumentiga aadan hayo sida ku cad in maantay shalay wixii maanta wixii ka bilowda saakay doolarku noqdo laba kun iyo afar boqol iyo konton gacanta hore laba kun iyo shan boqolna uu noqdo gacanta dambe ciddii bedesha ciddii muxuu ahaydey wax ku darta waxaa weeye mas-uuliyadda iyadaa qaadaysa saaka laba nin baa muxuu ahayde sarifleyda baa halka ugu xiran iyaga waxaa weeye guddiga sarifleyda iyo maamulka degmada iyo gobolka iyo wasaaradda bay u taallaa markii shirku dhammaado wixii laga odhan lahaa waayo awaamiir dowladeed oo intaas oo ganacsato sarifleeya fulisay qofkii dee ku xadgudbay inaanu muxuu ahayde sharciga hor keenno sha muxuu ahayde waajib weeye waxaanu ilaalinaynaa heshiiskii aanu gallay annaga iyo ganacsatada sarifleyda waxaanu gallay laba kun iyo afar boqol iyo konton laba kun iyo shan boqol inuu labadaa reyd ahaado gacanta hore iyo gacanta dambe waxaa jira ganacsatadu waxay waxyaalaha ay ka cabato waxaa ka mid ahaa lacag faalsaayo soo gashay guddiga ganacsatada sarifleyda baa goobjoog ka ahaanaysa saakii aroortii madaxweynuhu amar buu ka bixiyey in lacagtaa la gubo waa gubaynaa guddiga muxuu ahayde sare ee guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha ganacsatada sarifleyda baa goobjoog nagala ahaanaysa madasha aanu ku gubayno lacagtaa waanu ilaalinaynaa puntlandoo dhan baa amar laga bixiyo madaxweynuhu amar ka bixiyey miyi iyo magaalo muxuu ahayde lacagtaa in lasoo qabto qof kastoo muwaadina oo soomaaliyeed oo reer puntlandah waajibka saaran waxay tahay lacagtaa meeshuu ku arko inuu soo sheego qabashadeeda waxa weeye dowladda iskale inay ciidan u dirsato inay soo qabato inay maxkamadayso waxaa kaloo jira sharcigan waa inuu ka fulaa gobollada puntland oo dhan wasiirkaa amarkaa bixin doona haddii ganacsato ay istiraahdo doolarka wuxuu ka dhacay boosaaso shilin soomaaliya lasoo raro waxaan u sheegayaa shilin soomaaliga sarifka lagu doonayo boos soo gala caqabado badan baa kala kulmi doontaan meelna nagama dhaafi doono qofna ma dhacayno laakiin sharcigaanu marinaynaa bangigaanu geynayna waa ka baaraynaa muddaa laga haynaya ma rabno qof dantii inuu misna doolarka halkii ku celiyo sarifleyda haddii laga dhigo doolarka shan kunna konton konton kun bay leeyihiin haddii laba kun laga dhigona konton bay leeyihiin iyagu marna haddaynu laba kun aynu ku heshiinona laba kun iyo konton bay odhanayaan haddaynu shan kun ka dhigno shan kun iyo konton bay odhanayaan marka iyaga qolada sarifka waxaanu wada go-aansanay inaanu dalka iyo dadka aanu u turo inaanu u turo muxuu ahay dadkeena aynu u turo waxaa kaloo halkan ku jira markii la yidhahdo doolarka waa kacay maciishadii oo dhan baa kacaysa maciishadda sidaanu doolarka u faragelinayno oo talada iyo go-aanka aanu uga wada qaadanayno ganacsatada waaweyn waxaa rabnaa shilin soomaaliga inay qaataan oo socodsiiyaan reydkaa labada kun iyo afar boqol iyo konton bay ku socodsiinayaan laba kun iyo shan boqol bay ku qaadanayaan badeecadda lagaga iibsanaya ciddii ganacsato ah ama shirkada ah oo diida shilin soomaaliga waxa weeye mas-uuliyadda iyadaa qaadaysa qof aanu muxuu ahayde looga heebeysanayo ma jiro lacagtaa shilinka soomaaliga ee dowladdu leedahay ummadda soomaaliyeed leedahay waa inuu socdaa qofkiisa hortaaga dee waa qof qaran dumisa dowladnimo aan rabin fawdo raba keligii inuu ribix helo raba ribixiisa waa helaya laakiin ribix waxaa la rabaa si fiican inuu ku qaato ganacsatada waaweyn mar kalean ku celinayaa bakaarkii diida qofkii qaadan waaya waxaa jira shirkada muxuu ahayde shilin soomaaliga laba dagaalamada waa la dagaalam annana waa la dagaalamayna ciddii la dagaalantay shilin soomaaliga go-aanka yagu go-aanka dowladeed oo halka yaalla waa sidaa waxaanu jecel lahay sidaa ganacsatada sarifku ay u soo dhoweeyeen anuu aada iyo aada ugu mahad celinaya oo fara aan wax isku tusnay oo niman muwaadinin ah oo muxuu ahayde dadka iyo dadkaba u damqanaya sidoodoo kale in ganacsatada kalena ay ugu damqanto aada baan mar kale ugu mahad celinaya ganacsatada sarifleyda ah ee waxa weeye niman mas-uuliyiin ah niman u damqanaya baalkii wuu jiraa nin baa laba kun iyo afar boqol iyo konton hadduu yidhaahdo midii odhanaya laba kun iyo afar kun iyo muxuu ahayde waxaan laba kun iyo toddoba boqol baan kaaga dhigaya oo laba laba muxuu ahayde kun ku daraya taas waa xaaraan ganacsatada sarifleydu iyadaa guddi bay leeyihiin ko saddex iyo toban nin ah warqadaasay ku qoran yihiin guddoomiye iyo guddoomiye ku-xeen iyo xogeyn bay leeyihiin iyagaa mas-uuliyaddaa qaaday annana waa dabalgelaynaa ganacsatada sarifleyda lacag dowladdu leedahay baa suuqa ku jirta lacagtaa dowladdu leedahay inay suuqa ku jirtaan waxay nin ka markhaantiyeen labada nin ee muxuu ahayde sarifkii hareer maray oo hadda xafiiska ku sugan waa tii dowladda tana ay muxuu ahayde sarifeen muxuu ahayde haddana muxuu ahayde mid kalea ku jirta waana waxaanu daynma waxa weeye shaqadaa joogtay noo noqonaysaa sidaanu xafiiska ugu soo kalahno baanu sarifka doolarka ugu kalahaynaa aada iyo aad baan mar kale iyo mar saddexaad ummaddana muxuu ahayde soomaaliyeed ummadda reer puntland gaar ahaan gobolka bari degmada boosaaso muxuu ahay magacooda anoo ku hadlaayo waxaan leeyahay ganacsatada sarifleyda doolarku waxa weeye ilaah baa u abaalgudi doona muxuu ahayde talada naseexada leh dadnimada go-aan qaadashada ay sameeyeen
dubnayahow guntada ee xilka guud ka saaro dubnayahow guntada ee dhergaratadaaho dubnayahow ninga caliyo gayigoodu jecelyo gama xubnaha diide dadkoodii angabiro xubnayahow garaad xume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca u afaysto xubnayahow guntada ee xilka guud ka saaro xubnayahow guntada ee dhergaratadaaho xubnayahow ninga caliyo gayigoodu jecelyo gama xubnaha diide dadkoodii angabino xubnayahow garaad xume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca u afaysto
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkii dhacdooyinka maantan intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa caawo waxaa inoo farsameynayay farsameyaqaan sare maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macalin xasan waadkana waa idinla socodsiinay dhammaan inta igala qayb qaadatay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo